إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada ugu doorka roonne waxaa ka mid ah qaar ka mid ah kalluumaysatada soomaalida ah ayaa sheegay inay dhibaato ba'an ku qabaan maraakiib iyo doomo shisheeye oo ku sugan biyaha soomaaliya kalluumaysatada kenya ayaa ku goodiyey inay ka kalluumaysan doonaan badda soomaaliya iyagoona muujiyey inaysan aqoonsaneen wax xuduud la yidhaahdo dadka ku dhaqan degmada dharkiinley ayaa cabasho xooggan ka muujiyey lacaga ay sheegeen in si sharci darro ah looga qaado in ka badan labaatan askari oo kenyaati ah ayaa ku naf waayey qaraxyo shalay lagula beegsaday jubbada hoose iyo laamu munaasabad lagu maamuusaya machad guulaystay oo ay leedahay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada gado ayaa ka dhacday deegaanka ceelcadda ee wilaayadaasi warka dibadda maamulka yahuudda ayaa xabsiga ka sii daayay haweenay falastiiniyad ah oo u xirnayd lix sano intaa dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon warka ah oo faahfaahsanne goordhow ayaan soo gudbin doonnaa insha allah ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanne ku soo dhowaada warkii oo fidsan qaar ka mid a kalluumaysatada soomaalida ah ayaa sheegay inay dhibaatooyin ba'an ku qabaan maraakiib iyo doonyo shisheeye oo ku sugan biyaha soomaaliya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa inoo soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi kaluumaysatada ka shaqaysata xeebaha dhaca gobolka mudug ayaa ka cabanaya dhibaatooyin joogto ah oo ay kala kulmayaan maraakiib shisheeye waxaay sheegeen in maraakiib iyo doonyo gaaraya ku dhowaad labaatan islamarkaana laga leeyahay waddamo shisheeye ay soo gaaraan xeebaha suke kuwaasoo sidoo kale burburiyey agabkii ay ku shaqaysan jireen cabdillah la yidhaahdaa kalluumaysatada reer hobyoood ayaan ka mid ahay doomo sharci daraa oo markay ugu yaraadaan toddoba iyo toban labaatan isku soo raacaya xeebta imaanaya xeebta oo laga hoyalayo shamaagihii dadkayga dhigtay jeexjeexay waa dardareen maalinloweed shamaago qaarna waa googooyeen kuwana waa jajabsheen booyadihii iyo wixii waa dul mareen marka marba dhinacay u soconayaan iyagoo aad moodo tusbax isku xiriirsan waxay ka soo noqonayaan ceelhuur markii korkiisa ay marayaan ay soo noqonayaan xaggaa iyo garacday naga soo galeen markii horena marka marba dhinacay u laabanayaan habeenkii magaalo dhinac moodaa xeebtayna imaanayaan xeebta meeshii dadka masaakiinta ay shamaalaha yaryar ay dhigteen oo argosbay laga raadinayay kalluumaysatada gobolka mudug ayaan ahayn keliya kuwa la kulmaya dhibaatooyinka balse arrinkan ayaa noqday mid camimay dhammaan kalluumaysatada soomaaliyeed ee ka shaqaysta dhammaan xeebaha soomaaliya badda soomaaliya oo ah badda ay dhex ceegaan khayraad aad u fara badan ayaa waxaa xaalufin ba'an ku haya maraakiib shisheeye kuwaasoo qaarkood fasax iyo qandaraasaan wax dhaqaale ah soomaaliya uga soo xaroon ka haysta dowladda federaalka ee uu fadhigeedu yahay villa soomaaliya kalluumaysatada kenya ayaa ku goodiyey inay ka kalluumaysan doonaan badda soomaaliya iyagoona muujiyey inaysan aqoonsaneyn wax xuduud la yidhaahdo faahfaahin ku aadan warkaa waxaa inoo soo gudbinaya mahad cubayd kalluumaysatada dalka kenya waxay muujiyeen inaysan ku qanacsaneyn dhulbadeedka soomaaliya ee sida sharci darrada ah loogu xukumay waxayna sheegeen inaysan jirin cid ka hor istaagaysa inay ka kalluumaystaan guud ahaan biyaha soomaaliya laamu oo ay ku nool yihiin in ka badan toddoba kun oo kalluumaysato ah oo ay noloshoodu si toos ah ugu tiirsan tahay kalluumaysiga ayaa inta badan waxay ka kalluumaystaan dhulbadeedka soomaaliya ee ku teedsan xuduudbeenaadka iyagoo xataa mararka qaar u soo tallaaba soomaaliya dadka falanqeeya siyaasadda ayaa aada ula yaaban sida ay u dhaqmayso dowladda kenya oo bishii oktoobar labaiyo tobankeedii maxkamadda a c j si sharci darro ah ugu xukuntay dhul badan oo ka mid ah badda soomaaliya kadib markii ay muran gelisay islamarkaana heshay siyaasiyiin soomaali ah oo la jela qorshahaas afhayeenka kalluumaysatada laamu oo lagu magacaabo soomo ayaa sheegay inaysan wax saamayn ah ku yeelan doonin xariiqa iyo xadka cusub ee hadda la sameeyey ayna ka kalluumaysanayaan halkii ay doonaan waxaan ku sii hayn doonaa kalluumaysiga meeshii aan ka kalluumaysan jirnay maxaa yeelay a c j waxay samaysay go'aan aan xog badan lahayn wayna iska caddahay inaysan doonayn inay ka fiirsadaan waxa nagu dhacaya ayuu yidhi soomo cabdulqawi oo ah garsoore soomaali ah kana mid ah maxkamadda qaramada midoobay ee i c j ayaa shaaca ka qaaday in maxkamaddu ku kacday cadaalad darro islamarkaana kenya u xukuntay dhul ay leedahay soomaaliya kadib markii ay xariiqa xuduudda cusub ah ka dhigtay mid u qallooca dhanka soomaaliya kenya waxay sidaasi ku hantisay dhulkii ay markii hore u cararaysay oo ay muddo hore dowladda norway ku ogaatay shidaal aad u badan saasoo ay tahayna waxaa muuqanaysa inaysan weli intaas ku qanacsanayn oo ay doonayso dhul hor leh oo ay soomaaliya leedahay dadka ku dhaqan degmada dharkenley ayaa cabasho xooggan ka muujiyey lacaga ay sheegeen in si sharci darro ah looga qaado tafaasiil ku aadan warkaas waxaa inoo soo jeedinaya haashim cabdinaasir dadka ku nool degmada dharkenley ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhac ay u geysanayaan maamulka degmada ee dowladda federaalka dadkan shacabka ah ayaa sheegay in lagu soo rogay lacaga fara badan oo aysan awoodin inay bixiyaan waxayna sheegeen in lacago canshuur lagu sheego horeyba looga qaadin jiray laakiin hadda laga doonayo lacago kale islamarkaana qofkii bixin waaye xabsiga loo dhaadhicinayo mid ka mid a ganacsatada degmada dharkenley ayaa saxaafadda uga warramay dhibaatada ay wajahayaan walaalow cabashadeenna waa mid ku saabsan lacag meelay ka socoto iyo meelay ku socoto aan la ogeyn kacaasi intii loo keena la qabaalayo degmada dharkeynley lagu shubaayo mar waxayn lacagta nooga qaateen laamigaa la dhisaaya saddex boqol oo dollar ayaan dhiibnay annagoo ilmaheenna aan dadkooda la shidi karin oo aan hooyan karin ma garatay maamulka degmada dharkeynley waaye marna nabad sugidaa waxay yidhaahdeen diiwaangelinaan samaynaynaa dadkii caasi ku gureen shan iyo toban dollar qofkaan bixinin irida kama baxayo ayadana waa soo marnay waa marxalad labaad kii saddexaad oo ahayd canshuurta guryaha ayadana waa dhiibtay waa soo dhaaf awal degmada dharkeynley ee hadda waxaa kusoo ray saldhigga galbeed isagoo sii hadlayay ayuu sheegay in dadka la xiray ay ku jiraan haween uur leh oo xitaa qaarkood ku dhaleen xabsiga dhexdiisa dadka sidii xoolihiiya caasi lagu guraa saldhigi galbeed ee biliiska soomaaliyeed ayaa dadka lagu aruurinayaa waxaa jira naaga ku umulay saldhiga dhaxdooda ku umuloo la yidhaha daaday konton dollar bixinin iridda kama baxaysa darkeenley in laga guuro ayay maraysaa lama arkin laba iyo toban bilood ay ku socotaa oktoobaraan maraynaa oo lacag laga guranayo meelay u jeeda iyo meelay ka jeeda aan jirin rag iyo dumar iyo waayeel ayaa saldhiga galbeed iridiisa ku xiray oo aan bixi karin oo niman laga adeeg oo aan laaji ahayn oo dalkooda ku nool oo magaalada muqdisho ku nool in marna nabad sugid lacag noolaga qaato mar maaliyad noolaga qaato mar canshuurtii guriga marna laamiga lacagtiisa aan dhig oo dukaan raashin uu lacag lagu leeyahay bulshada ku nool goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan kuwaas oo aysan u badbaadin naf iyo maal intuba in ka badan labaatan askari oo kenyaati ah ayaa ku naf waayey qaraxyo shalay lagula beegsaday jubbada hoose iyo laamu faahfaahin ku aadan warkaas iyo war kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xalay qaaday weeraro meelo kala duwan ka dhacay waxaa inoo soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ugu yaraantii shan iyo toban askari oo ka tirsanaa ciidamada kenya ayaa ku naf waayey qarax shalay ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada kiyunga iyo sunkara ee gobolka laamo oo ka mid a dhulka muslimiinta ee kenya xoogga ay ku haysato qaraxan waxaa fuliyey qaar ka mid a ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa loo badanaya in khasaaraha ciidamada kenyaatiga gaaray uu dhimashada shan iyo tobanka askari ka badan yahay qarax ayaa wuxuu haleelay ciidamo lugeynaya oo hor socday kolonyo gaadiid ah halkaas iyuuna ka dhashay khasaaraha badan ee ciidamada kenyaatiga ah gaaray dhanka kale ugu yarantii sideed askari oo kenyaatiha ayaa naf waayey ka gadaal qarax shalay lagula eegtay agagaarka deegaanka kamboni ee gobolka jubbada hoose una dhow suudin beenaadka qaraxa ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo gaadiid kenyaati ah oo ciidamo ay ku hilnaayeen marka laga soo taga sideedda askari ee dhimatay waxaa jira askar kale oo dhaawacmay kuwaas oo ay suuragal tahay in qaarkood dib ay ka dhinteen dhanka kale xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay weeraro ka fuliyeen meelo kala duwan dhanka gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka hoosingo in muddo ah ayuu halkaasi ka socday dagaalka ka dhanka ahaa ciidamada kenyaatiga isla jubbada hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxay dagaal la beegsadeen saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan xeebeedka kudhaa sidoo kale isla jubbada hoose xalay waxaa la weeraray qaar ka mid a ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan degmada afmadow dhanka gobolka hiiraan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada jabuuti ee fariisinka ku leh magaalada buuloburde in muddo ayuu halkaa dagaalku ka socday dhanka magaalada muqdisho xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay dagaal toosa ku qaadeen firisan ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin halka loo yaqaan caliganey oo ka tirsan xaafadda suuqa xoolaha in muddo ayaa halkaa lagu dagaalamayay diryaanka hubka la iswadaarsanayay ayaa laga maqlayay qaar ka mid a xaafadaha magaalada muqdisho munaasabad lagu maamuusaya machad guulaystay oo ay leedahay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada gado ayaa ka dhacday deegaanka celcadda ee wilaayadaasi faahfaahin ku aadan warkaas waxaa mar kale inoo soo jeedinaya cabdisamad cabdulaahi munaasabadanna wayd mid ballaaran islamarkaana ay kasoo qaybgaleen culimo nabadoonno waxgaradka qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay ka dhacday deegaanka ceelcadda ee wilaayadii islaamiga ah ee gado waxaa lagu soo xiray machad loogu magacdaray imaamu shaafici dufcadiisii labaad kaasoo ay wax ku baranayeen ubad ka soo jeeda beesha libyaal xasan oo ka mid a beelweynta degta wilaayadii islaamiga ah ee gado kelimaad kala duwan ayaa halkaa laga jeediyey ugu horeyntii waxaa xafladda ka hadlay maamulaha machadka wuxuuna ka warbixiyey maraaxiishii kala duwaneedii uu soo marayay machadka imaamu shaafici iyo sidoo kale manhajka waxbarasho ee u degsanaa waxay marka ardada soo mareen marxalada kala duwan bay soo mareen marxaladihii ay soo mareen oo ahayd tii koowaad iyo tii labaad iyo tii saddexaad iyo tii afraad haddana waxaan maraynaa midii afraad ugu dambeysay ardada marka saad arkaysaanba waxay maraysaa hadda meel fiican oo aada u wanaagsan hadda fitrigan ugu dambeeyo oo marxaladii afraad ah kutub kala duwan bayna kusoo qaateen kutubtaasi waxaa ka mid ah culuumul qur-aan baa ka mid ah oo ugu horeeya qur-aankii qiraa'adii oo waxa weeye tajwiidkii lagu akhrinayo oo uu ku xigo tafsiirkii iyo usuulu tafsiir iyo axkaamu tajwiid oo kitaabka la yidhaahdo ay kusoo qaateen jazariya waxaa kaloo ku xigo culuumulxadiid oo ay kusoo qaateen kitaabka la yidhahdo cumdat axkaam iyo sifatu salaati nebi sal ly slam asagana dhanka fiqiga ku jiro iyo musdalixulxadiid oo ay kusoo qaateen kitaabka la yidhaahdo manhajulxadiid sheekh cabdulwaaxid oo halkaa kelimad ka jeediyey ayaa dardaaran siiyey ardayda machadka loo soo xiray laba sano waa laba habayn yaa laba habayn maxaa lagu baran karaa iyo laba maalmood duruuftan musaamaxeen waa in sanawaad laga dhigo saasaana wax lagu baran karaa duulu zamaan baa loo baahanya laakiin waxaa loo baahan yahay bays fiican iyo furo fiican baad hadda haysataan intaaad haysataanna ku dhaqma adhow markaad fasixii reerihii aad tagtaanna wixii aad barateen gudbiya kuwa adinka idinla mid ah fursadaani jaariskaan ma helin meelahay iska fadhiyaan qaarkood jeegadii baa u xidhan qaar waxa way kaniin daraagiisa cabbaan xaalkooda ilahay unbaa garanaya adinkaa marka linka rabaa cilmigii aqoontii aad barateen xuju unku yahay waa inaad gudbisaan waxaan marka idin leeyahay waxaad hadda haysataan waa furo furahaas wuxuu u baahan yahay inaad sii siyaadsataan nabadoon ibraahim xuuriya oo ka mid a nuqabada wilaayadii islaamiga ah ee gadow oo halkaas ka hadlay ayaa soo dhoweeya machadka waxaan mahad mujaasa u soo celinayaa xarakatuulshabaab almujaahidiin sida ay khaarta horeba u tiri oo noocan annaga dugsi baa nala gelin jiray looxdaa oobta noogala ririn jiray hanqaasaan riiran jirin dharkiinna waa nadiif hadda fiiri hanqaas ma leh annaga calalla aan cadcad inta noola xiraan hadila hanqaas sii lahaan jirin dharkaad wadatiinna fiiri waxa wax lagu soo bartay oy dadka hore kusoo baran jireen sanadyaa la qaadan jiray nasiibaad leedihiin ilaahay ku mahadiyo dadka maskaxdan keenena u mahad celiyo bacdallaahi fatradii afaraad baa maanta yaa idiin gabagaba ah samra ugu dambayntii nabadoon cali axmed nabadoonka beesha yuus warwaaq oo ka mida nabadoonnadii beesha machadka soo xirtay ayaa halkaa ka hadlay fursadaas maxaanku dhahaa elida siiyey oo waalidkiina uusan bixin karin waalidkiinana uusan horay u helin oo idinka ilaahay idiinna siibay waxaan beerdaraynina cilmigan hadda aad sheegaysaan oo hadda aad akhrinaysaan bisha aad joogtaan cidaha inaad u faa'iidaysaan inaad caqiidada ka soo dhistaan salaada inaad ka soo dhistaan meesha aad tagtan inaad wax kusoo kordhisaan la rabaa waxaan dareemayaa inaad maalinka lidin keenaya hadda inaadan isku mid ahayn inaad hadda waxbarashada jeceshihiin inaad soo noqotaan aad rabtaan inaad wax barataan aad rabtaan ayaan aad u rajaynayaa juhdiga linku bixiyey ha beerdareynina macaahid sharci ah oo ay wax ku bartaan boqolaal arday ayaa ka furan walaayaadka islaamiga ah kuwaasoo ay maalgeliyaan beelaha ay ka soo jeedaan waxaana xusid mudan in boqolaal ka mid a ardaydaas ay ka aflixeen macaahida halka warkaasi aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina maamulka yahuudda ayaa xabsiga ka sii daayay haweenay falastiiniyeed ah oo u xirneed lix sano saacadihii lasoo dhaafay ciidamada maamulka yahuudda ayaa xabsiga ka sii daayay haweenay falastiiniyeed ah oo sanadkii lasoo dhaafay ku xirneed xabsiyada maamulka yahuudda haweeneedan xabsiga laga sii daayay ayaa waxaa lagu magacaabaa nasriin abuu kamiil waxaana lix sano ka hor xabsiga dhigay maamulka yahuudda isagoona ku eedeeyey in ay sawirro ka qaadaysay goobo ay yahuuddu leeyihiin si loogu diro kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta xabsiga lagu xukumay oo lix sano ahaa ayay hadda soo dhammaysatay waxaana u suura gashay inay xorriyadeeda hesho inkastoo aynan u tegin carruurteeda iyo ehelkeeda oo degan jiidda khaza maamulka yahuudda ayaa aada ugu diiday nasriina in ay aado dhanka jiidda khaza halkaas oo ay ku sugan yihiin carruurteeda iyo sawjkeeda waxaana loo sheegay inaysan ka bixi karin dhulka ay yahuudda xoogga ku haysato oo ay leeyihiin reer falastiin mar ay warbaahinta la hadlaysay hooye nasriina waxa ay sheegtay inay aada ugu faraxday in hooyadeed ay ka aragto baraha internetka lix sano kadib oo ay sheegtay inaynan indhaha saarin waxayna sheegtay inay ku rajaweyn tahay in mar una ay u tagto carruurteeda carruurta ay dhashay hooyo nasriina qaarkood oo iyagana warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen inay aada uga xun yihiin tillaabada uu maamulka yahuudda isaga hortaagay in hooyadood ay soo gaarto jiidda khaza iyagoona sheegay in culayskaas ay sabar ku wajihi doonaan waxa ay hadda nasriina ku sugan tahay marinka laga soo galo jiidda khaza iyadoona sheegtay in halkaasi ay ku sugnaan doonto inta looga oggolaanayo inay u gudubto jiidda khaza kumanaan kun maxaabiis muslimiin falastiiniyiin ah oo ay haweeneydan ka mid tahay ayaa ku dulman xabsiyada maamulka yahuudda ee xoogga ay ku haysato ee dhulka muslimiinta reer falastiin warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku dhan yahay